wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay arrimaha iskuduwidda gargaarka bini-aadanimo ee degdeg ah kulanka oo ay kasoo qayb galeen qaar kamida wasaaradaha jubbaland sida wasaaradaha qorsheynta howlaha guud iyo guriyeynta beeraha iyo waraabka waxbarashada dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo caafimaadka iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa intii uu socday looga hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanada buulaxaaji harboole iyo miido kuwaas oo wasaaradda gargaarka jubbaland ay sheegtay in xaalado bini-aadanimo ay ka jiraan sidoo kale kulanku intuu socday waxaa laga hadlay sidii looga hortegi lahaa leexsashada gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka nugul agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland ayaale xuseen maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka ka soo baxay
waxaa sidoo kale xaadir ahaa dhammaan hay-adaha ka howlgala jubbaland ee fuliya mashaariicda kala duwan hadday ahaan lahaayeen hay-adaha localka ah amaama dalka u dhashay ama hadday ahaan lahaayeen hay-adaha internationalka ah hadday ahaan lahaayeen hay-adaha u n ka dhammaantoodna runtii si qurux badan bay kulanka uga qayb qaateen oo ay mashaariicday fulinayaan caqabadaha jira oga wada hadleen laakiin arrimaha sida gaarka maanta looga hadlayey ee diiradda saarnaa waxay ahaayeen deegaanada gacanta dowladda soo gale la xoreeyey sida adeeg deg dega loo gaarsiin lahaa oo ay ka mid yihiin buulaxaaji harboole miido ay ka mid yihiin in adeeg deg dega dowladda ay gaarsiiso sidoo kalena baahiyaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda gargaarka ay ka keentay muxuu ahaa buur dhuubo iyo badhaadhe iyo luuqba iyadana in jawaab laga bixiyo oo aan soo ogsoonahay in baahi badanoo runtii ay ka taagan tahay deegaanadaas ama degmooyinkaas saddexda ah wasaaraddana runtii ay adeegyaba qaybtood geysay inta ka dhimanna hay-aduhu inay nagala shaqeeyaan in adeeg deg dega la gaarsiiyo marka baahiyaha meelahaas ka jira iyo deegaanada la xoreeyey labadaasba ajandaha qayb muhiimay ka ahaayeen sidoo kale waxaa daafur aan ku sameynay oo daafurnay muxuu ahaa siyaasadda lagu yaraynayo dhibaatooyinka ay ka dhasha leexinta gargaarka waxaad usuuntii wasaaradda gargaarka waxay mar walba ku dadaaleysaa in wadanka la keeno mashaariic dadka wax loogu qabanayo haddana waxaa dhacda marar badan oo ka mid a in ay dhacaan falal lidku ah arrinkaas oo dadka ka shaqeynaya howlahaas levelskoodii kala duwanaa hadday ahaan lahaayeen dadkii mashaariicda ka shaqeynaya ama hadday ahaan lahaayeen dadkii beneficiarieska dadkii hogaamiyaasha u ahaa inay leexiyaan muxuu ahaa deeqdaas ama gargaarkaas ay leexiyaan taasoo caqabad ku ah hanaanka dowladnimada taasoo caqabad ku ah dadaalada ee wado wasaaradda gargaarka oo aan leenahay mar walba kaalaya dadka waxa loola gaarsiiyo in dhibaatooyin badan arrinka ay ka dhashaan marka hadday tahay dhan dowlad hadday tahay dhan shacab hadday tahay dhan hay-ad in gacanta gacmaha la isqabsado oo arrinkaa laga shaqeeyo oo laga hortagana arrin muhiima maanta ka hadalnay buu ahaa siyaasaddiina daafuraan u sameynay oo barnaamijkaas lagu sameynayey muddada labada bilood ee soo socotana arrinkaasaana ka shaqeyn doonaa kulamada noocan oo kale ah oo wasaaradda gargaarka bishiiba ay mar qabato ayaa looga hadlaa dardaragelinta adeegyada bulshada muhiimka u ah iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen hay-adaha dowladda iyo hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini-aadanimada